dad aada u badan ayaa salaadii cishaa kadib isugu soo baxay fagaare ku yaala degmada bu'aqable ee gobolka hiiraan halkaasi oo laga daawaday qaybta koowaad filimkii xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada al-shabaabulmujaahidiin dadka muuqaalka daawaday ayaa sheegay in xiiso gaar uu leeyahay mucaskarka oo ay ka soo muuqdeen qaar ka mid ah abwaanada dhowaan ku soo biiray xarakada shabaabulmujaahidiin culimaadudiin iyo odayaal dhaqan dadka ka maqan saaxada jihaadka ayay ugu baaqeen in ay soo haleelaan oo ay ku daydaan dadka filimka ka soo muuqday oo qaarkood isaga soo tagay goobihii ay ku sugnaayeen iyaga oo go-aansaday in ay qayb ka noqdaan halganka jihaadka ee soomaaliya ka socda boorka waxaa ku qoran karihna xayaata adulli wakhtarna xayaat alcizi waxaana gacanta ku haya waa abwaannagaye cali khaliif allaahu akbar allaahu akbar macnaheedun waxay tahay waxaan kiraahsannay xayaatadii dulliga ahayd waxaan doornay xayaatadii sharafta laheed oo jihaadka iyo cizigaan ah allaahu akbar allaahu akbar
caawa halkan waxaan ku biirsaday mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ilaahay subxaana watacaala dad barakeeyey oo shaacaarta islaamka muujiyey ayaa halkan ku fiirsannay abwaankii soomaaliyeed oo mucaskarka soo baxay oo cadowgiisa indhaha ku gubaa gacantana ay kasii daran tahay nin walboo muslim oo soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uu baaqaynaa inas tamaniyo ina mucaskarkan aad arkayseen nin walba inas iska xaadiriya cadowguna isla xisaabtamo intaasaan ugu baaqaynaa annagana waa fiirsannay waa ku qanacnay qalbigayna ku qaboobay ilaahay subxaana watacaala annagana hana waafajiya runtii waa mucaskar aad iyo aad cajiib u ah xiise gooniya iyo himilo gooni ayuuna leeyahay ee ragga ka soo muuqanaya wejiyadooda maaragtay rag aad iyo aad noo farxadgeliyey qalbiyada annagana u qabooji waaya waxay leeyihiin maaragtay muhiimad gooni ah sidii abwaanada iyo culimmada waaweyn oo shiiqda ah si sheekh maxamed jamaal oo kale abwaan nagayo kale abwaan cabdiwaaxid oo kale waxaa soo muuqda haldoorkii maaragtay bulshada soomaaliyeed ayaa ka soo muuqda aad buu noo farxgeliyey ilaahay subxana watacala waxaan u rajaynaynaa kuwaan iyo kuwa kale inay soo haleelaan ayagana ilaahay uu suga ayaan ilaahay subxana watacala u weydiinaynaa filin aad u fiican ee macskar ay soo bandhigaan sheekh bashiir sheekh yuusuf maantan xafladan aad u qiimo badan waxaan leeyahay halkaa fariin ugu diraa garguurtow maanta ciyaalkan fariin kugu dirooyin garguurtow kismaayo aad meesha rabtid aad hilibkaadu cad gorgoran u arki doontaa insha allah qaybo kale oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa la fiilayaa in laga daawado filimkan oo macluumaad iyo fariimo muhiim ah xambaarsan